بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يقول المؤلف عليه رحمات الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله صواب والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به sheekh waxa uu leeyahay calayhi raxmat ullaah walaa yakhruju ka bixi maayo alcabdu addoonku ka bixi maayo min aliimaani iimaanka iyo islaamnimada ilaa bijuxuudi dafiraad uu dafiro mooyaane maa wixii uu dafiro adkhalahu isaga soo geliyey fiihi islaamnimada islaamnimadiiyo diinta wixii soo geliyey marka uu dafiro ayuunbuu ka baxayaa waliimaanu iimaankuna huwa waxa weeye aliqraaru qiritaan laga qiro bilisaani carabka lagaga dhawaaqo iyo watasdiiqu rumayn laga rumeeyo biljanaani qalbiga laga rumeeyo wa jamiicu maa wax alla wixii saxa ka asaxay can rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ee min asharci sharci ah iyo walbayaani caddayn diinta la caddeeyo ahi kullihii siday u dhan tahay xaqun waa xaq wax alla wixii nebiga ka asaxay waa xaq weeyo sidaasaa lagu qaadanaya waliimaanu iimaankuna waaxidun waa shay keliya wa ahluhu ahalkiisu iyo dadka ahlu iimaankiina fii aslihi iimaanka asalkiisa iyo guntiisa sawaa'un waa u siman yihiin watafaadulu waxay ku kala fadli bataan baynahum dhexdooda waxay ku kala fadli bataan bilkhashyati alla kacabsiga iyo watuqaa is-ilaalinta wa mukhaalafati alhawaa iyo hawada khilaafkeeda ay khilaafaan hawada naftu doonayso iyo wa mulaasamati say u laasimaan alwlaa wixii wanaagsanee habboon waalmu'minuuna mu'miniintuna kulluhum siday u dhan yihiin wliyaau raxmaan allaha raxmaankaa xigaalkiisa weeye wa akramuhum cinda allah ka ugu karaamo badan ilaahay agtiisu atwacuhum waa ka ugu dheganugul wa atbacuhum u raaci og lilqur'aani qur-aanka u raaci og baa ilahay agtiisa ugu karaamo badan waliimaanu iimaankuna huwa waxa weeye aliimaanu billaahi alla oo la rumeeyo iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubaha uu soo dejiyey iyo wa rasulihi rususha uu soo diray iyo walyowmi alaakhir iyo maalinka dambe iyo walqadari qadarka khayrihi kiisa khayrka badan iyo wa sharihi kiisa la sharaystaba wa xulwihi ka inoo macaan innaga iyo wa murihi ka qadhaadhbaa intuba min allaahi tacaala inay xagga alla ka ahaadeen wanaxnu annaguna mu'minuuna waannu rumaysannahay bidaalika intaasoo dhan kullihii siduu u dhan yahay waannu rumaysannahayoo laa nufariqu ma kala geynayno oo u kala abtirin mayno oo kala xigtaysan mayno bayna axadin min rusuli bayna axadin wa axadin min rusuli waayo axadka keliya lama kala farqiyo baynadu ma dhex gasho fardi keliya marka waa in la helaa laba la kala farqiyo marka waxa loo soo qadaraa bayna axadin wa axadin laba ma kala geynayno rususha ka mida wanusadiquhum waanu rumaynayna kullahum siday u dhan yihiin calaa maa wixii baanu u rumaynaynaa jaa'uu bihi ay la yimaadeen waxya waanu ku rumaynaynaa wa ahlulkabaa'iri ahlu kabaa'irka min ummati muxamadin sal allahu caleh wasalam kuwa ahlu kabaa'irka ummadan ka midi laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi naari naarta lagu waarin maayo idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum iyagu xilligaa ay dhinteen muwaxiduuna qaar ilaahay keli yeelaya hadday yihiin naarta lagu waarin maayo oo laga soo dudguranaya wain lam yakuunuu yaanay ahaaninba xilligay dhimanayaan taa'ibiina qaar toobad keenaya bacda an laquu llaha intay alla la kulmeen ka bacdi caarifiina iyagoo alla yaqaana ay mu'miniina baa looga jeedaa wahum iyaguna waa ahlu kabaa'irkee fii mashii'atihi ilaahay doonistiisay ku hos jiraan iyo wa xukmihi ilaahay go'aankiisa in shaaa hadduu alla rabo hafara waa u dhaafi lahum iyaga oo wa cafaa wuu cafiy canhum iyaga bifadlihi galladiisu ku cafiyayaayo alla waa u jeer dhaaf kama dakara caza wajalla siduu alla sheegay fii kitaabi wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika shaygaa la soo sheegay shirkiga ah wixii ka hooseeya wuxuu u dhaafaa liman yashaau ciduu doono wain shaaa hadduu alla rabana cadabahum waa ku cadaabi waa ahlu kabaa'irkee fi naari naartuu ku cadaabaya bicadlihi cadaalad iyo waxay galabsadeen ayaa lagu qaadaya uma intaa la cadaabay ka bacdi yukhrijuhum waa ka soo saaraya minhaa naarta wuxuu kaga soo saaraya biraxmatihi naxariistiisa iyo wa shafaacati shaaficiin ergada kuwa ergeeya ee min ahli taacatihi kuwa alla adeeca ergadooduu kaga soo daanguranaya uma intaa kadibna yabcasu wuxuu u diraa ilaahay hum kuwa wuxuu u diraa ilaa jannatihi jannada ayuu u diraya sheekhu wuxuu halkan kaga hadlayaa mawaadiic aad u muhiima wuxuu ugu horraysiinayaa mowduuca alkufri waaliimaan goormaa qofka la odhan karaa diintii waa ka baxay goormaa la odhan karaa qofkan waa mu'min oo iimaankiisiibuu haystaa qodobaduu soo horraysiinaya waa kuwa wuxuu idhi walaa yakhruju kama baxo alcabdu addoonku kama baxo min aliimaani iimaanka ilaa bijuxuudi inuu jaxdiyo mooyaane oo uu dafiro maa wixii uu dafiro adhalahu soo geliyey fiihi islaamnimadii wixii soo geliyey marka uu dafiro ayaa la odhanayaa bannaankuu ka taaganyey waliimaanu iimaankuna huwa waxa weeye aliqraaru qiritaan laga qiro billisaani carabka laga qiro iyo watasdiiqu rumayn laga rumeeyo biljanaani qalbiga laga rumeeyo labadaa qodob markaa sibay isugu xidhan yihiin waxay isugu xidhan yihiin sheekhu halkan wuxuu ku sheegayaa qofka goormaa la odhan karaa waa mu'min goormaase la odhan karaa islaamka waa ka baxsan yihi madaahibta islaamka ku andacoota ama islaamka hoos tagta mawduucan way ku kala tegeen laakiin waxay u badan yihiin qaar labada mawduucba hadalkoodiis waafaqsan yihi kan xagga iimaanka iyo xagga kufriga inta badan hadalkoodu waa iswaafaqsan yahay oo siduu isu waafaqsan yahay qofku wuxuu iimaanka ku macneeyo ayuunbu hadhowna kufriga ku macnaynaya sila hadduu yidhaahdo si ahlu sunnaha waxaa laga rumeeyaa afka iyo qalbiga iyo jawaarixda ayaa iimaanku saddexdaa meelood buu ka hirgalaa waa inuu kufrigana yidhaahdo maxay saddexdaasaa laga gaaloobaa oo yidhaha qalbigana waa laga gaaloobaa carabkana waa laga gaaloobaa adinka iyo jawaarixdana waa laga gaaloobaa waana dariiqada ay maraan inta badan firaqu laakiin waayadan dambe saynu dib ka xusi doonno waxaa laga yaaba inuu xagga tacriifka iimaanka waafaqa ahlu sunnaha marka laakiin takfiirka ay taagantahi iyo igfaarkana inuu ama jahmiyada waafaqo amaba uu waafaqo murji'ada waana shay mid subxaan allah hore waa inagii iimaanka u soo tacriifinay ahlu sunnuhu siba u tacriifiyaan oo waxay ku qeexaan iimaanku waxa weeye qawlun wa camal markay soo gaabinayaan iimaanka gebigiisu waa laba waa qowl iyo camal qowlkii lisaanka iyo qowlkii qalbiga labadaas waa qowl oo qalbiguna odhah buu leeyahy carabkiina odhah buu leeyahy camalkuna labadiiba u noqdaa camalkii qalbiga iyo camalkii jawaarixda marka markay culimmadu leeyihin aliimaanu qowlun wa camal yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya afartaa nooc bay uga jeedaan waana qowlka saxda qaarkoodna way sii tafsiiliyaanoo way kala dhigdheen waxay dhahdaan aliimaanu qowlun wa camalun wa niya sida imaamu shaafici oo kale iimaanku waa qowl afka laga yidha iyo camal jidhka laga qabto iyo jawaarixda iyo niyadiioo qalbiga ah marka qalbigii gaar buu u saaray سهل بن عبد الله تستري نو كسي بدي الإيمان قول وعمل ونية وسنة وأنا الله في تفصيلين يا روح السيدي أما وأذو إيمانكي قولكي عملكي اعتقادكي بالليل حتى السنه وافقين ابتداع بد ku dhacay iimaankaagu markaa kii la rabe waa khilaafsan ama ha kala furfuraa ama ha isku celiyaane waxay isku waafaqsan yihiin saddex meelood in alla laga rumeeyo waa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda mar kale waxaa u dhigaan waa aliimaanu ictiqaadun biljanaan wa qowlun billisaan wa camalun biljawaarixi walarkaan hadhowta marka la taagan yahay igfaarka iyo qoormuu qofku gaaloobaya waxaa laga rabaa inuu saddexdiiba yidhah wuu ku gaaloobaya carabka waxyaalaha laga yidhaha baa lagu gaaloobaa sida ilaahay oo wax laga sheego nebiga iyo diinta wax laga sheegayo malaa'igta iyada oo beenin cad lagu dhawaaqo aakhire la beeniyo qadarka la beeniyo umuuraha waxyaalaha carabka ku saabsan diinta oo lagu dheeleelo lagu cayaaro iyo qaar qalbiga laga qabto ah ashaku fii hadi lumuur in arrimahan laga shakiyo oo haddii shaki iyo tagdiib uu ku galayo juxuud iyana waa camal qalbigood ku gaaloobaysa iyo camal wax laga qabto jidhka oo dee sanam loo sujuuday macatab la xidhay salaadoo laga tagay waxaasoo dhan waa camal jawaarixi laga sameeya dariiqa ahlusunna waa kaa ka jahmiyadana horaynu usoo sheegnayoo iimaankoodu waa shay keliya oo waa macrifa haddaad ilaahay garato jahmiyada cindahum waxaad noqonaysaa maxay mu'min alla ma taqaanaa ha khalaas marka qowlkooda waa inagii tilmaanay ibliis iyo fircawn iyo yuhuudda iyo munaafiqiin iyo abu aalib iyo waxaasoo dhan isu wada gee alla way yaqaaneen marka qowlkooda munaafiqiin waxay noqonayaan mu'miniin waana qowlka ugu khatarsan wey mararna sheekha hadalkaa ka boobaya oo waxaad moodaa inuu halkaa u yar janjeersanaya dib baynu ka baraarujin doonaa madhabka kaa ka yar sokeeya isaguna munxarifkii waa madhab ulmurji'a oo wuxuu iimaankii ka dhigayaa laba shay oo keliya qalbiga oo laga qiro iyo carabka oo lagaga dhawaaqo wuxuu meesha ka saarayaa maxay camalkii jawaarixda wuxuu le camalka jawaarixdu iimaankuu midho u yahay waa midhihii geedkaoo kale laakiin ka mid maaha geedka ile midhuhu geedka ka mid maaha marka iminka geedka midhihii laga gurto maynu dhahnaa geedkii qayb dhan baa la gooyey waxaanu dhahnaa midhihii baa laga gurtay geedku waa sidiisii laakiin maxaa laga gurtay midhihii marka madhabulmurji'a waatuu sheekhu ku tegaya weeye waa arkaysaan muxuu ku soo ururiyey gebiga iimaankii aliqraaru billisaan waaltasdiiqu biljanaan khilaafka u dhexeeya ahlu sunnaha iyo murji'aduna waa khilaaf xaqiiqiya oo khatara wey waayo intanoo keliya ma camalkii ma ka saareen waxa kale ku dareen inaanu iimaanku kala fadli badnayn xagga dambenu ka gaari doonaa caawuu keenaya sheekh qodobkaa markay keeneenna maxay ka sii dhalaaliyeen qodob kaloo khatara oo ah inaan iimaanka istisnaa lagula iman karin istisnaa inaanad odhan karin ana mu'min in sha allah iyadana xagga damiir ka qeexi doona waxa kuwaa ka sii daran iyaguna qolo la yidhaha karaamiya karaamiyadu waxay idhahdeen aliimaanu alqawlu billisaani faqad iimaanku waa maxay waa dhawaaquun ama qalbigaaga iimaana ku jiro ama nifaaqa ka buuxo ama gaalnimaa ka buuxdo mar ma ashahaadatay haa khalaas muumin baa tahay hadalkaasna waa hadal aad u khatar ah waayo maxaa yeelay munaafiqiintu xaggeebay keliya ka rumayn jireen afka qalbigooduna muxuu ahaa kaafir aakhirada waxay noqonayeen ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka iimaanka sidaasaa loogu kala tegey madhabka ahlu sunnahana waa ka la rabo in lagu dhego oo qofku gacmaha isugu geeyo maxaa yeelay waa madhabka saxdaa weeye xagga kale sheekhu wuxuu ka hadlay goormuu qofku diinta ka baxaa taana sheekhu halkaa wuu ku simbirixday culimmada shuraaxduna way tambiihinayaan hoostaad ka arki doonta oo wuxuu idhi walaa yakhruju lcabdu addoonku kama baxo min aliimaani iimaanka kama baxo ilaa bijuxuudi inuu dafiro mooyaane maa adkhalahu fiihi waxa soo geliyey maalintuu dafiro wixii soo geliyey maxaa soo geliyey tawxiid kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah محمد رسول الله لبا توحيد توحيد المرسل يا توحيد المرسل الله وحفظ رينا الوحيده iyo ka la soo diray inaad u aamintay in la soo diray inuu nebi yahay keligii nebi yahay cid kaloo ka dambaysaana aanay jirin haddaad labadaa dafirtood canaado maalintaasaad gaaloobaysa in sidaa loo soo koobaa waa madhabka murji'ada waa in la yidhaahdo waxaad ku gaaloobaysaa qalbigaaga inaad wax gaalnimaa ku qabato inaad carabka kaga dhawaaqdo shay gaalnimo ah inaad jidhka ka samayso shay gaalnimo ah saddexdaasaad ku gaaloobaysaa laakiin sheekh muxuu kusoo ururiyey weligaaba afka waxaa doonta kaga hadal ee jidhka waxaa doonta ka samee weli miyaad dafirtay wixii ku soo geliyo tawxiidka ah maya waxa weeyaan iimaankaagu waa halkiisii waa oran khatar halkan ibnu fawsaan wuxuu leeyahy haddii qowlka sheekha la qaato wax badan oo adduunka jooga gaala iyo maba gaaloobayaan waa in ninkasta intuu wuxuu doono dhabtiyo oo wuxuu doono gaalnimaa ku sameeyo odhanaya maxay weli tawxiidkii aan ku soo galay maan dafirin sini weli aan shahaadanaya ma nabiguna wuxuu uhi sal allahu calayh waaalih wasalam yuslixu rajulu mu'minan wayumsii kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya qofku inuu si yar u gaaloobi karo oo in la ogaado marka madhabka noocaasee juxuud u shardiyaya waxa weeya waa madhab munxarif waayo inuu munxarif yahay waxaad ku garanaysaa ilaahay wuxuu gaalaysiiyey niman cayaayaraya oo dheeldheelaya nimankii ku cayaaray saxaabadu maxay yidhahdeen maa racaynaa mila quraa'ina haaulaa'i argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqaa waa nimanka quraada ee saxaabada culimmadoodu waxa weeya niman beenaalayaala oo fulay ah oo hunguraana waa la gaalaysiiyey qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ka sixir sameeya waa gaal ka kaahin waraysta iyo faaliye ee rumaysta uu gaaloobaya ka salaada ka tagaa waa gaaloobaya ka ilaahiyo diinta caya waa gaaloobaya ka maxaanku dhahdaa ku dheeldheela waa gaaloobaya ka sharci aanka alla ahayn ku maamula wuu gaaloobaya laakiin kullu haada in la yidhaha miyaad juxu miyaad dafirsantay mise wada goshahay meelay sharciga kaga taallo ma jirto wax iyadana mutanaaqid ah ninka salaada ka taga juxuud lagu shardiyi maayo ee inuu ka tagunbuu ku gaaloobaya ka diintiiyo alla caaya juxuud loo shardiyi maayo ka kaahinka u taga juxuud loo shardiyi maayo laakiin ka ilaahay diintiisa waxaan ahayn wax ku xukuma juxuud baan u shardiyaya waa mufaaraqa waa tanaaqud wey waayo dariiq saxa kuma socdo iimaanka qaabkii loo tacriifinayana kuma qotomo khulaasadu waxay noqonaysaa si aad u fahanto madhabka ahlu sunnaha saddexdii aad ku tacriifisay iimaanka saddexdoodaa lagaga baxaa oo waxaad tidhi iimaanku waa qalbigo wax dega oo carabku ku dhawaaqo oo xubnaha laga sameeyo gaalnimaduna maxay noqonaysaa shay qalbiga dega iyo mid carabka lagaga dhawaaqo iyo mid laga sameeyo xubnaha si marka aad u fahanto madhabka murji'ada iyo madhabka khawaarijta waa inaad ogaato labaduba shay bay isku raacsan yihin alkhawaarij walmuctasiloo dhinac ah waciidiya laysku yidhaah iyo murji'adoo dhinac kale maxay isku waafaqsan yihiin aliimaanu shayun waaxid laa yaziidu walaa yanqus iimaanku waa shay keliya oo waxna kuma kordhaan waxna kama naanqusaan arrinta noocaasina waxay khilaafsan tahay casharaat aladilla min kitaab illahi wa sunnati nabiyi adillo fara badan oo diinta alla ka mida ayay khilaafsan tahay waayo alle wuxuu leeyahy waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wayasdaada aladiina aamanuu iimaana iimaanku wuu ziyaada nuqsaanina way ku timaadaayo man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastaic fabilisaani fain lam yastaic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan iimaanku inuu daciifo xadiiskaasay ku caddaanaysaa wuu yaraanaya yaraanaya yaraanaya marna inuu kobcayuu cirka noqonaya xadiiskaynu arki doonno wuxuu odhanaya satakunu calaykum umaraa faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل خردل هو إن إياه كمدا iimaanka qofka qalbiga ka nici waaya iimaan iniintaa leegi uma hadhin baa la odhanaya marka inuu yaraado iniinta gaadho ayaad garanaysa waxaa kaloo aynu ka arki doonnaa axaadiis alikhraaju ahli lkabaa'iri min annaar ilaahay malaa'igtu diraya wuxuu odhanaya idhabuu ila annaar faahrijuu minha man kana fii qalbihi midqaala xabbat khardal min iimaan midqaala wasni burati min iimaan adnaa adnaa midqaala darati min iimaan iimaan gellayda leeg ka soo eega markaa la soo daadguranaya iimaan hadhuurka leeg ka soo qaada markaa laga soo saaraya iimaanka quraanjada ugu yar leeg haddaad ku aragtaan ka soo saara iimaanka ugu yar ee la sheegi karaad ku aragtaan ka soo saara marka inuu saa u yaraanayo way muuqataa waxaa kaloo madhabkan ahlusunnuhu ku wacan yahay ila waa madhabkii xaq ahaaye qofka wuxuu dareensiinayaa in iimaanku marna hoos u dhacayo marna kor u kacayo marka qofkii maxaa la gudboonaanaya inuu waardiyeeyo iimaankiisu dadaalo ka wallaahi maalmaha daacada fiicnayso kor buu kacaya iimaankaagu maalintaad cisyaankaagu bato maalmaha hoosbuu dhacay marka wuxuu noqonaya qof mar walba soo jeeda laakiin haddii la yidhaahdo iimaankaagu waa meel buu ku xidhayey khalaas waxna kama dhacaan waxna kuma kordhaan muxuu noqonaya sidaa kiristaanka nin wuxuu doono walaaqdo meeshuu doono ka sinaysto khamriguu doono cabo wuxuu doono dhaco haye marka dambena yimaado shati goosta shatigii dambidhaaf tukanaysadaa u yimaado ayuu goosanayaa bal wixii aan waday ee nintaa qasayey dambidhaafkeedii saa loo goynaya intaasay noqotay subxaan allahi alcadiim deetna markuu shatigaa goosto halkii buu ka bilaabaya laintii hore wuxuu leeya waan iska masaxaya marka madhab lmurjia iyo madhab lkhawaarij waa khatar laakiin maxay ku kala duwan yihin labadu wax isku waafaqsan in iimaanku waa shay keliya midna wuxuu ku odhanaya markaad dembi samayso wuu wada guuraya midna muxuu ku odhanaya weligaaba dembi sameeyo miyaa dafirtay tawxiidki maya maan dafirin wuu kuu oolaya sidiisi wey cagsina way isku yihiin waana iswaafaqsanyihina maxay isku waafaqsan yihiin aliimaanu shayun waaxid waa ta keentay nin sheekho xanafiya xanafiyadu waxay u badan yihiin maaturidiya maaturidiyaduna waa murji'a wuxuu dacniyey uu wax ka sheegay xadiiskii ahaa aliimaanu bidcun wasittuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaadat lada can ariiq walxayaau shucbatun min aliimaan waa abi muciin anasafi waa nin mufasiroo weyn wey laakiin xadiiskaasi markuu la socon waayo manhajkiisa ile xadiiskan muxuu ka dhigay inuu iimaanku yahay shucab fara badan oo qayb sare iyo qayb hoose iyo qayb dhexa uu leeyahay markuu arkay ayuu dacniyey waana xadiis muttafaqun cala sixati lagu soo saaray bukhaariya muslim talaqaahu alculamaa'u bilqabuul haddana markuu madhabkiisa u dhadhami waayey wuxuu rabaa inuu khadka ka saaro wa annaa lahu dalik laakiin waxuu socon kara ma ah waxay geyeysiisay aakhirkiisaynu tilmaannay sheekhuna uu soo wado inuu yidhaahdo dadka iimaankoodu waa siman yihin xagga dambaynu ku arki doonnaa waxa la yidhaahdo istinaagana inuu diidaba waxaa kaloo iyadoo muhiima in la isweydiiyo qolooyinkan ashaacirada ah ee culammadeenni hore u badnaayeen mawaadiicda sifaatka iyo iimaanka ahlu sunnaha iyagaa ugu fog waxay ku jiraan dadka ugu durugsan waayo iimaanka waxay aaminsan yihiin inuu yahay tasdiiqun billisaan wa bilqalbi faqat inaanay soo gelaynin jawaarixdu murji ay xagga ka yihin qaarkoodna waxbay ka hadlaan dhawaaqa laftiisu shardi maaha bay dhahdeen bacdulshaacira inaad ashahaad ku dhawaaqdaa shardi maaha macnaha markaa qofku gaalo badan oo iska aamusan inay muuminiin baa ka ratimayo oo war khatara wey marka aad bay xaggaa uga fog yihiin waanay durugsan yihiin sheekhu waa sidooda wuxuu yidhi wa jamiicu maa wax alla wixii saxa ka ansaxay can rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ee min asharci sharci ah iyo walbayaani caddayn ah ee diinta uu caddeeyey kullihii siday u dhan tahay xaqun waa xaq halkanna sheekhu wuxuu kaga warramaya qodob aad u muhiim oo ah wax alle wixii nebigeenna ka sugnaaday wixii aan ka sugnaani haynoo joogo waayo ummadda islaamku waxay kaga duwan tahay ummadaha sanad bay leedahay nebigaa waxaan laga soo wariyey layskama qaato waxa la dhaa yaa ka qaatay hebel hebeloo saxaabiya hebel hebel ayaa ka soo qaaday hebel kaloo taabiciya taabicigan ayaa ka qaaday intaasoo nin dhammaantood waa loo abtiriyaa markaasaa la miisaamaya keebaa runlow ah keebaa beenlow ah keebaa xifdi wacnaa keebaan xifdi wacnayn hebel iyo hebel mays gaadheen isku xilli ma ahaaye mise cid baa udhaxaysay waa la taftiishinaya aad baa loo fatashaya marka wixii aan sugnaanin way ina daayeen laakiin wixii sugnaaday nebiga laga sheegay waa inaad sidiisa u rumayso halkaana wuxuu ku naqdiyayaa qolooyin munxarifiina oo muctasiladu ha u badnaadaan ashaaciraduna ha ku jiraane ishtaraduu fii qabuuli sharci maa lam yashtaridhu allah walaa rasuul waxay shardiyeen shardi aan ilaahayna ogolayn rasuulkiisuna ogolayn oo ah axaadiista waa la qaybinaya wixii mutawaatir ah ayuun baynu qaadanaynaa wixii aaxaadana halkaasaa lagaga tegaya aaxaadka way garanayaan tulaab alcilm xadiis kasta oo ku soo arooray sanadaan mutawaatirka gaadhin macnaha toddoba dariiq lix dariiq shan dariiq afar saddex laba dariiq keliya waxaasoo dhan way ku daayeen waa inuu mutawaatiru noqdo ugu yaraan toban qof wariyaan halka ugu yar inta ka badanna hadalkeeda badda haddii saa la yidhaahdo diinta ilaahay qayb dhan baa meesha ka baxaysa oo aan la isticmaalin haddii shardigaa inkaaran la qaato ee aafaadka wato waxaanay sameeyaan waxay uga jeedaan wax kale maahee sharciga gebigiisa waxay ku radiyaan saddex dariiqo khatara ibnuqayim baa sheegay caleyh raxmatullah wuxuu idhi camiluu liraddi nusuusi alaau caqabaat nusuusta si loo celiyo saddex waxaa u dhisan istabood istabta koobaad an yaruduuha bixujati annaha aaxaad waxay yidhahdeen waa aaxaadoo mutawaatir maaha marka kol haddii aaxaadtay lama aqbala aaxaad gaar ahaan caqiidada lama qaato imisaa wariyey ariiq iyo laba iyo saddex baa lagu wariyey iska tuurkaa waayo mutawaatir maaha marka nusuus badan oo culimmadu wariyeen oo kutubta inoogu taalla khadkay ka saareen markay waayaan waxay khadka kaga saaraan ee ama xadiiskii mutawaatir noqdo qur-aankuna gebigiisa waa mutawaatir maxay yeelaya ma odhan karaan qur-aanku waa axad ma odhan karaan maxay samaynayaan yu'awiluunaha way awilayaan waxay odhanayaan waa la fasirayaa tafsiir baa jira oo macnahaasaa la saarayaa macnahaa muuqdaa kii la rabay ma macnaha ilaah iyo rasuulkuba rabee waa kan weeye marka waa la leexinayaa dariiqaan kiiba ahayn baa la marinaya waa dariiqada labaad hadday labadaa horeba u suurtogeli waayaan lana celin kari waayo lana awili kari waayo maxaa la samaynaya yufawiduunahaa tafwiid baa lagu samaynaya wax la odhanaya ilaahay baa yaqaan inagu garan mayne waa war inaga weyn alla u daa kaanamaa nebigu la yimi waraan cidiga fahmayn af jiniis ah saxaabaduna iska akhriyayeen waxaanay garanayn taabiciintuna ka soo rareen waxaanay garanayn waana wararka ugu dara weeye dacniyaya dadkii qiimaha badnaa dad iska xambaarsana waxaanay sidin ee waxaanay garanayn dad iska sita ayuu muuqanaya warkaasna waa war munxarif oo khata weeye waayo alcamalu biaxaadiis alaaxaadi waa waajib wey waa markuu saxiix noqdo waxay culimmadu u soo arooriyaan adilo fara badan nebigu sala allahu calayh waaalih wasalam markuu u dirayey boqorrada waraaqaha uu u dirayey yuu ugu dhiibaayey nin nin saxaabi ah oo aaxaad gebiga diintii iyo tawxiidkii madaxweynayaasha loo geynayey dee tobantoban laysuma raacin oo lama odhanin mutawaatir noqda ee qof qof baa loo dhiibaayey madiine markii loo soo diraya daaciga yaa loo soo diray muscab ibni cumayr liwaxdi lama odhanin tobanoo israaca warkiina la qaadan maaye keligaa tag baa layidhi hadduu qofku siqa yahay uu sugan yahay waa la qaadanaya yaman oo dhan yaa loo diray mucaad ibnu jabal marna cali bni abi aalib marna mucaad iyo abu muusa bes ayaa loo diray marka alcamalu biaxad bal waxa dhacaysay in ummadda dhan lagu soomiyo cabdillahi bni cumar oo dhallinyaro ah khabarkiisa cabdillahi bni cumar baa maalin rabadaana yidhi yaa rasuula allah bishii waan arkay miyaad aragtay bishii haa waar dadow sooma waa qof keliya warkii maalin kale nin caraabiya yimo remiya anaa arkay bishii asuu nebigu guuriya tashhadu an laa ilaaha illa allah waar ilaahay ma qiraysaa hayo waan qiraya aniga may garanaysa may qirsantahay hayo rasuulkii allah te sooma haddabo waa khabar waaxid lama odhanin imsaatin afartan waxaan iminka laydhaa hala dhaariyo culimmada mar dambe waxay soo saareen war dadka diintoodu hoos bay u dhacday oo qaar ba hadday doona ummadda ka xaraamaysanaya odhanaya ma soominaa ummadda oo diinla'aan ku ridaye hal la dhaariyay soo saareen waana shay macquula waayo dadka hadday diintooda hoos u dhacdo waa lagu adkeeyaa marka waxay ku adkeeyeen inaan ummadda laga lagu cayaarine dhaar loogu daro la yidhaahdo dhaarta inay aragteen dhaarta deetoo la dhaarinaya laakiin hadday dadku weli saafiyiin oo nadiif yihiin dhaarba looga baahnee islaam ma tahay haa ma tukataa ma lagu yaqaano daacad ma tahay haa war ha la soomo marka khabarulwaaxid waa la qaadanayaa muctasiladii ashaacirada warkoodana waa la celinayaa dheg jalag loo sin maayo hadalkana sheekhuna waa hadal aad u qaaliya wajamiicu maa saxa can rasuuli illahi sala allahu caley wasalam min alsharci waalbayaani kullihi xaqun waliimaanu waaxid sheekhu wuxuu ku laabtay madhabkii murji'ada waliimaanu iimaanku waaxidun waa shay keliya wa ahluhu dadka ahlu iimaankiina fii aslihi asalkiisa iyo guntiisa sawaa'un way ka siman yiin watafaadulu waxay ku kala fadli bataan baynahum dhexdooda bilkhashyati alla ka cabsiga iyo watuqaa isdhowridda la iska ilaaliyo macaasida wa mukhaalafati alhawa iyo in hawada la khilaafo iyo wa mulaasamati alwlaa in la laasimo sida wacan sheekhu horeynu u sheegnayoo madhabka murji'ada fii baabi aliimaan wuu ku ta'asubsayay si adag markaa sidii aanu sheegnay buu leeyahay iimaanku waa mid keliya laakiin waxaanu tilmaannay ana aliimaana tatafaawad darajaatuhu kaiiran in iimaanka darajaadkiisu ay fara badan yihiin laakiin aanu waaxid ahayn waayo waxay geeyeysiisa inay yidhaahdaan iimaanku waa tasdiiq iyo rumayn kol hadduu rumayn yahayna rumaynta waa laga simanyey kol haddii rumaynta laga siman yahay ka ugu faasiqsanee ugu inkaaran iyo ka ugu khayrka badan iimaankoodu waa simanyey waana madhab baaila wey waana madhab baail axaadiistaynu sheegaynay ayaa diidan sheekh fawsaan wuxuu hoosta ku qabanaya ama ibnu baas haada fiihi nadar bal huwa baail falaysa ahlu liimaani fiihi sawa bal hum mutafaawituuna تفاوتا عظيما فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم فوزان عليه هذا غلط لأن الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص وانا ورخا صحة إيمانكم من ما هي وأكلا سرسريايو dadku way kala tegayaan shaqo iyo shuqul iskuma laha bal nabigeenna sal allahu alay wasalam waxaa ka sugnaa culimmada qaarna waxaabay u tiriyaan cumare oo mawquuf bay ka dhigaan low wuzina iimaanu abi bakr biiimaani lumma larajaxahum jamiican iimaanka abubakar haddii ummadda lala miisaamo abubakar baa ka miisaan cuslaanaya gebiga ummadda marka inuu tafaadul yeelanayo saasaad ku garanaysa waxaa kalood ku garanaysaa dadka naarta laga soo daadguranayo qaar baa waxaa laga helayaa maxay adnaa midqaala darati min iimaan laakiin laydhaa waa la wada siman yahay waa shay khada'a weeye waxaa kaloo iyadana ka daran iimaanka ahlu sunnati waljamaca waxay aaminsan yihiin siyaadadiisu inay tahay altasdiiq waaladilla waalacmaal asaalixa saddex dhinac buu iimaanku ka kobca saddexdaa laftoodana wuu ka nuqsaama tasdiiqu wuu kordhaa rumayntu way korodhaa murjiadu laakiin waxay leeyahay rumayntu ma korodho laakiin in rumayntu korodho waxaad ku garanaysaa waxa lagu yidhi waxaa jirta magaalo laydhaha makatu lmukarama adoo markaa kugu horayso waa laga yaaba inaad hore u rumayn markay dad badan soo hadal qaadaanna waa soo kordhayaa rumayntaad rumaynaysa aayad qur-aan oo ka sheekanaysa markaad aragtana ee wuu sii kordhaya axaadiis ka warramaysana wuu sii kordhaya mid iminka ka yimi markaad aragtana ya wuu sii kordhaya maalintaad tagtana khalaas halkii ugu dambaysay yaqiintii ugu dambaysay baad gaadhaysa bal iminka innagu jannaday rumaysanay iyo naarta waynu rumaysanay laakiin waa war ilaahay inooga warramay iyo nebigu inooga warramay iimaankaad rumaysan tahay iyo nebi maxamed oo la geeyeyba jannadana dhex mushaaxay naartana indhaha looga qaado ila lama mushaaxi kareen naarta miya la dhex mari kara naarta indhaha looga qaado waa la tusay isagu wuu arkay marka marka iimaanka qofka maqlay iyo ka arkay ma simayin laysa almuqbaru kalmucaayan marka tasdiiqa laftiisa ayaa sii kala duwan oo kala sarraya waxaa kaluu ku kordhaa iimaanku biladilla shay baa lagaaga warramay dajaal wuu soo baxaya hal daliil baad u haysataa waad rumaysa dliil labaad baa la sheegay wuu sii kobcaya an dliiloo kalaad aragta wuu sii kobcaya adiladu markastay sii badato muxuu dajaalba ka sheegi wararka caadiga ee laga sheekeeyo hadduu qofku ugu warramo xoogay hadday soo bataan oo afar shan qof sheegaan haddii lagu kala beeri waayena ee warkiisi cadadu rumaysanta odhantaa war waa lagu kala beeri waaye sidii ninkii la yidhi malaadee nin allakood u ahaa weysaysta waa lagu kala beeri waaye weysaysta lagu kala beeri waa marka nooca haddii lagu kala beeri waayo dee wuxuu yaqiin buu noqonaya mar kalena wuxuu ku kobcaa aacada macsiyadan uu ku nuqsaamo marka saddexa dhinac buu ka kobcaa iimaanku oo la rabaa in la ogaado waliimaanu waaxid qadiyadaas waxay keentay qolooyinka murji'ada ah oo khatarta madhabkooda aynu hore uga sheekaynay inay yidhaahdaan alistinaa'u biliimaani xaraam iimaanka in istinaa lagu sameeyaa waa xaaraan waana mawduucay u baahan yihin tulaab ulcilmi inay ogaadaan oo iminka haddii lagu weydiiyo hal anta mu'min adugu mu'min ma tahay haa haddaad tidhaahdo iimaankii faraha badnaayee bidcatu wa situuna shucba ahaa ama dhowr iyo toddobaatanka laamood miyaad dhammaystirtay ma odhan karti waan dhammaystiray haddaad tidhaa maya muumin ma yihina inaad gaalnimo ku dhacdeed u dhowde markaa labada midna odhan maysid maxaad odhanaysaa ana mu'minun in shaa allah istina baad ku samaynaysa waana madhabka ahlusunnaha waa sidaa laakiin qolooyinka murji'ada la yidhaa soo may odhanin iimaanku waa fudlad shay kuusanoo meel fadhiya waxay haddaad insha allahu tidhaahdo oobaad ka shaksanta iimaankaaga ila iimaanku tasdiiq buu ahaa insha allah odhan waa inaad tidhaahdo ana mu'min markaa hadalka noocaasi waa baatil wey waayo kow waad is-ammaanta ilahay muxuu ihi falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa waa talabaade waxaa suurtagal inaanan muuminba ahayne muslimuun tahay ila iyadana waa inagii sheegnay inay kala sarrayso sooma iyadana waxaan jirin baad ku andacoota marka waa inaad tidhaahdo ana mu'minun in shaa allah laakiin nimankani waxay ka dhalaaliyeen markii dambena qofka yidhaa in shaa allah wuu shakisayin qof shakisana muuminba maaha كل دو شكتي وقال وابي قالتين قف أنا مؤمن إن شاء الله ولهذا بقى شافعية آخر كده بوي قالتين حنفية شافعية ويقاليسيين آخر كده بوحي قالين نينك حنفي قبل شافعية مقرسن كرا سنة دوام مشركة ده. إن شاء الله بيها مسنتين marka kole de mushrikadka gaalo tahay ay guursanina mid baa soo dhaweey wuxuu iska dhigay inuu cadaalad sameeyo wuxuu yidhi maya wayn guursanina waxaan ka dhigaynaa nunazilhum mansilata ahli lkitaab sida ahlukitaabka loo guursayo yahuudiya nasaarada waa dad islaam subxaan allah arrintana maxaa geysiiyey alkhada fi liimaan ayaa muxuu maraya ilaa heerkaasuu daadegaya marka iimaanku waa maadaama uu yahay halkii ugu muhiimsanayd khada aad gashaa wuu kula soconayaa uun ilaa iyo meeshuu ladalo kula soconaya marka baasha laydhaha alistinaa fi liimaan shayga laydhaha istinaa fi liimaan nimankaasi way ku simbiriraxdeen wuu sii wado sheekhu wuxuu idhi wa ahluhu ahlu iimaanku fii aslihi guntiisa waa tasdiiqu u jeedaaye sawaaun waa u simanyihi laakiin waxaanu qarrirnay tasdiiqa laftiisa inaan lagu sinnayn madhabkaasina uu yahay madhabkii murji'ada watafaadulu baynahum waxay ku kala fadli badan yihin bilkhashyati waatuqa alla ka cabsiga iyo isilaalinta wa mukhaalafati alhawa hawada oo la khilaafo iyo wmulaasamati alwlaa hadalkaasi sheekhu waa ku macaanaynayaayo waa murji'at lfuqahaa waxay odhanayaan iimaanka tasdiiqa waa laga simaye laakiin shay ka baxsan oo daacada ah ayaa lagu kala fadli bataa nima ninkuu ka daacad badan yahay ayuu ka cibaado badan yahy lakin uu ka iimaan badan yahy lama odhanayo ka daacad badan yahay uu ka khayr badan yahy uu ka digri badan yahy uu ka sadaqad badan yahay laakiin annagu odhan mayno uu ka iimaan badan yahy waayo sadaqadan iyo qur-aankan iyo digrigan iimaanba uma haystaan ilaahayna salaadda muxuu ku sheegay iimaan suurat lbaqara wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum salaadda laga hadlaayo waa markii la bedelay qiblada qolooyinkii dhintay iyagoo qiblada loo jeedo xagga iyo baytalmaqdis ayaa la isweydiiyey war waa tan qibladii la bedelayey kuwii berigaa dhintay shahiiday ama si kale u dhintay salaadoodii ka warrama ilaahay baa u ballanqaado yidhi wamaa kaana allah ilaahay uma habboona liyudiica inuu dayaco iimaanakum ay salaatakum salaaddiinna alla dayici maayo marka salaaddii maxaa lagu magacaabay iimaan wahaa kada wuu sii wada sheekhu wuxuu yidhi waalmu'minuuna mu'miniintu kulluhum siday u dhan yihiin wliyaau raxmaani allaha raxmaankaa xigaalkiisa weeye wa akramuhum ka ugu karaamo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atwacuhum waa ka ugu daacada badan wa atbacuhum ugu raaci og lilqur'aani qur-aanka u raaci og ayaa ilahay agtiisa u karaamo badan halkana sheekhu wuxuu kaga hadlayaa mowduuc lwilaaya shaygii aadka loo soo celcelin jiray gaar ahaan qolaynka suufiyadu aadka u soo celiyaan wilaayada welinimada hebel waa weli hebelna waa weliyad umuuraha noocaasi sharciga ma ku daba leeday haddayse ku daba leeday maxaa shuruudee u yaalla le waa in wixii la ogaado ee mowduuca welinimada iyo karaamaadka awliyada dadku saddex qolay ugu qaybsamaan qolooyin way anfiyaan oo waxay dhahaan wax welinimo laydhaa haba yaraatee ma jiro dadku waa garba siman ma kala fadli badna innaga iminka soo marayna dadka gebigoodu waa siman yihiin wilaayadiina waxay kala baxeen karaamadana waxay dhahdaan haddaynu karaamo sugno karaamadii waxay ku khaldamaya mucjisaadkii nebiyada marka karaamo wax laydhaana haba yaraatee ma jirto qoladaas waa qoladii ku talax tegay nafyigeeda qolo kalea ku talax tegay sugnaanteedo waxay idhahdeen way sugantoo welinimadu way jirtaa shuruudana umay dhigin ninku inuu meelaha iska istaago hayle xidho gudaafadaa istaago hadalla aan la garanayn ku dhawaaqo shadaxaad iyo arrimo ka soo muuqmuuqdaan waa weli bay iskaga magacaabaan qaarkoodna way ka sii talax tegeenoo waxay idhaahdeen alwilaayatu fowqa annubuwa wilaayadu nebinimadaabay ka sarraysaaba nebinimada ayay ka sarraysaa midkood gabiyaa wuxuu yidhi maqaamu nubuwati fii barsakhin fuwayqa arasuuli wa duuna annebi wilaayadu waa barsakh iyo meel bannaanoo nebigana way ka hoosaysaa rasuulkana way ka sarraysaa waxayna naqaaneen rasuulnimada inay sarrayso nebinimaduna ay hoosayso isagu wuxuu ka dhigay inay nebinimadu sarrayso rasuulnimaduna ugu hoosayso meel dhexana maxaa ku jirta welinimada subxaan allah midkood baa wuxuu yidhi khudnaa buxuuran waqafat alambiyaa'u bisaaxiliha waxaanu tiimbannoonu dhex tiimbannay bado nebiyaduna xilliga taagaynu mari kari waayeen ayaan annagu ka dhex bisnay buuli anaa annagaaba ka horrayna nebiyadaba subxaana allahi alcadiim nin idhaa abayasiid albistaami oo culimo badan gaalaysiyen wuxuu yidhi inna liwaa'ii acdamu min liwaa'i muxamed yowma alqiyaama lianna niwaa'ii min nuurin taxtahu aljinnu waalins calankayga qiyaamuhu wuu ka weeyaa calanka nebi muxamed nuur buu ka samaysan yahay jin iyo insi way ku feeshan yihin waa welina iska dhigaya qaar baa ku talax tegaya waana ninka gaalnimadaa ku dhawaaqaya mid kalena wuxuu yidhi bayna alwilaayati waalrisaalati barsakhun fiihi nubuwatu xukmuha laa yujhalu nebinimada iyo rasuulnimada wilaayada udhaxaysa waana shay la yaqaano jaahi laga ahayn midna wuxuu yidhi nebinimada iyo wilaayada welinimadaa qiimo badan waayo annubuwatu tanqadic waalwilaayatu laa tanqadic nebinimadu way dhammaataayo nebi maxamed baa ugu dambeeyey amaa welinimadu ma dhammaato mid kale ka dambe wuxu uhi maya way dhammaata aniga igu khatimantay khaatim lwliya baa soo baxay markadambe kii hore uu dilay wuxuu yidhi anna khaatim sida nebi maxamed khaatim alambiya ma anna waxaa tahay khaatim eh alawliyaa baana yidhi anaa soo khatibay ninkii dambe iga daba hadlow buus marka waxa weeyaan waa shadaxaad iyo quluw weyn labada qoloba waxaanu tilmaamayna saynu ogaano siraadulmustaqiimka qolana xagga inay ka xigaan qolana xagga qaar waxay leeyihin welinimo ma jirto qaarna maxay leeyihiin waa hal cajiiba oo balaayo ka dhacdo inkaaro oo cid walba ka sarraysa wey laakiin waxaan arkaynaa welinimadu way jirtaa ilaahay baa ka warramay ilaahay muxuu yidhi allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون marka waxaasoo aayaad iyo xadiis waxay tilmaamaya nabigeenna sal lla slam waxaa ka sugnaa man caada lii waliyan wali xadiis alqudsi waa xadiis nebigaaba warinaya ilaahay baa wuxuu leeyahy man caada lii waliyan faqad baarasanii bilmuxaaraba marka waxaasoo axaadiistii aayad waxay sheegayaan welinimadu way jirtaa shuruuddeeduna ma adka tallaabooyin kala duwan oo kala dandambeeyo la qaadana ma jiraan laba shay unbaa lagaa doonayaa iimaan iyo alla ka cabsi haddii labadaa lagaa helo wa anta waliyun welinimaduna sii kala fadli badantoo iyagaa sii kala fadli badan karaamaduna waa wax jira laakiin shay qofku dalbado isagu istaarayo oonku karaaminaya diyaargarow ma jirte waa shay ilaahay ka muujiyo isagaan is ogeyn ayaa qof ilaahay ka muujinaya fadlina ma tilmaantee bixasabi alxaaja baahiday tilmaanta waayo xilligii taabiciinta ka karaamo badnaa xilligii saxaabada ibnu taymiya ka hadlo wuxuu yidhi xilligoodii waxay kaga kaaftoomeen iimaankoodaa ka qawisanaa qoladanna iimaankoodaa ka hooseeyey walihaada waxa lagu kabayey karaamaad badan baa lagu kabay imaamu shaaficina wuxuu inoo dhigay shardi cajiba wuxuu idhi idaa lam yakun ilculamaau wliyaau ullah falaysa lilaahi waliy haddaanay culimmadu awliye ahayn cid kaloo weliiba ma jirto iyagaa ugu soo horgelaya innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa dadka alla yaqaankii sidee u kala fadli badan yihiin iyadana aayaddii qur-aanka inoo xustay ina akramakum cinda allaahi atqaakum sheekhuna saas ugaado wuxuu idhi wa akramuhum cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ugu karaamo badan adwacuhum lilah ka ilaahay ugu adeecid badan wa atbacuhum lilqur'aani qur-aankana ugu raaciyo waa uu sii wada sheekhu wuxuu yidhi waliimaanu iimaankuna huwa waxa weeye lixdii arkaan iimaan buu tirinaya horena soo marnay sharaxeeda ku raagi mayni aliimaanu billahi alla in la rumeeyo iyo wa malaa'ikati malaa'igtiisa in la rumeeyo iyo wa kutubihi kutubta alla soo dejiyey in la rumeeyo iyo wa rusulihi rususha alla soo diray iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaame iyo walqadari qadarka in la rumeeyo khayrihi kiisa innaga inoo khayrka ah iyo wa sharrihi ka innaga inoo sharka ah labadaba in la rumeeyo wa xulwihi kiisa macaan wa murri iyo kiisa qadhaadhba min allahi tacaala intuba xagga alle inay ka yimaadeen wanaxnu annagu buu sheekhu leey mu'minuuna waanu rumaysannahay bidaalika arkaantaasoo dhan waan rumaysannahay kullihii siday u dhan tahay laa nufariqu ma kala geynaynin bayna axadin wa axadin mid iyo mid min rusuli rusushiisa ka mid a oo intaanu mid beeninno mid kala rumayn mayno mid intaanu colaadinno mid soo dhowaysan maynee nebiyada alle iyo kutubtiisa iyo rusushiisu waa noo simayiin wanusadiquhum waanu rumaynaynaa kullahum say u dhanyihiin calaa maa jaa'uu bihi waxay la yimaadeen diimaana waanu rumaynayna diimaan la yihiin ka ugu dambeeyana waanu raacayna qodobka ugu dambeeya sheekhu ka hadlaya waxa weeye qodobka ahlulkabaa'ir wa ahlu lkabaa'iri ahlu kabaa'ir min ummati muxamadin sala allahu caleyh wasalam fi naari naarta laa yukhalladuuna lagu waarin maayo idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum iyagu muwaxiduuna ay yihiin qodobkaa horena waa uga soo hadallay kutubtii horena waynu ku aragnay ahlu sunnuhu waxay kaga duwan yihiin qolooyinka waciidiyada la ydhaha khawaarij iyo muctasila qofku hadduu kabiiro sameeyo oo uu dhintay isagoon toobad keenin xukunkiisu waa maxay intaynaantaa ka hadal kabiiraduse waa maxay kabiirada waxay culimmadu ku macneeyaan kullu dembin rutiba calayhi xaddun aw qutima biqadabin aw lacnatin aw naar aw tabaraca arasuulu min faacilih faina hada kabiira dembigaba haddii xad ilaahay ka ratibo ila waa la xadaya oo qofka caqaabtaasaa ku dhacaysa amaba cadho lagu soo khatimo ladha ilahay baa u cadhoonay ama nacdal ama ladhaa naar buu gelaya ama nebiga iyaa ka beri ah kullu haadii waa kabiira dembigaan intaa wadanna kabiirada waa ka yayahay waxaa la weydiiyey ibnu cabbaas kabaa'irtu ma toddobaa suu yidhi maya bal ila sabcumiati aqrab mee toddobada toddoba boqol bay uga dhowday labada aad ba u badany culimo badan oo ninka la ydhaha dahabi ibnu xajar ilhaytami kabaa'irta aad ba wax uga qoray marka qofkii kabiirada ka toobad keenay ee sidaa ku dhintay isaga la isweydiin maayo kan la xadee la ciqaabayna waxaa loo badan yahay in ciqaabtaa kaga dhacayso laakiin kan laga warramaya waa maxay mid siduu kabiirada iyo dunuubta waaweyn u walaaqanay isagoon ka soo noqonin gaalnimona aan ku dhicin sidaa ku dhintay qolooyinka la yidhaahdo waciidiyadu naar bay ku daa'iminayaan laakiin ahlu alsunnati waljamaca waxay leeyihiin haddaan ilaahay u naxariiso ama aanu shafaaco helin ama xasanaad fara badan aan u helin inuu naar galaa laga yaabaa laakiin naartaa ku waari maaye ilaahay baa subxaana wa tacaala samata bixinaya waa markuu muwaxid ku dhinto waana fadliga tawxiidka ayay tilmaamaysaa laakiin waxay culimmadu ka hadlaan intaa ila labada qowsuu geliyey wa ahlu lkabaa'iri min ummati muxammadin qoladan la daadguraynaya ma ummadda nebi maxamed unbaa horta intaa qowska ku jirta nusakda badankoodu ma qorayaan nuskhadaha qaar baa qoraya ahlu kabaa'irkuna ummadda nebiga iyo ummadii hore ma kala lahaaye kol hadduu ahlu kabaa'iri oo macaasigu ku dhintay asee aanuu kufri ku dhicin waa laga soo daadguraynayaa gooray noqotaba hadduu tawxiid ku dhintay wuu sii wadaa sheekhu wuxuu yidhi wain lam yakunuu taa'ibiin yaanayba toobad keenine ilaahay xaggiisa fadli baa uga horreeyeyo tawxiid bay haystaan bacda an laquu llaha intay alla la kulmeen ka bacdi caarifiina khada iyo murjiada ayuu ku dhacayo ama jahmiyada dee caarifiin garashada ilaahay la gartaa keligeed laa tag kafayn mayso wuu ka dabageeyo wuu saxaabay muxuu yidhi mu'miniina iyagoo mu'miniina markaas haddambuun qaado bacda an laquu llaha mu'miniin iyagoo mu'miniina markay alla la kulmeen wahum iyaguna ahlu kabaa'irku fii mashii'atihi ilaahay doonistiisay hoos yaallaan iyo wa xukmii go'aankiisa qofkuba hadduu ku dhinto kabiiro aanuu ka toobad keenin ilaahay go'aankiisuu sugaya go'aanka allana waa maxay ama wuu u naxariisano wuu iska cafiyi amaba wuu ku qaadi hadduu ku qaadana ku daa'imi maayo naare waa laga soo daadguranaya in shaa hadduu doono afara lahum waa u dhaafaya wacafaa waa cafiyaya canhum iyaga wuxuu ku cafiyaya bifadlihi galladiisa waasica kama dakara caza wajalla siduu ilaahay sheegay wayaqfiru waa dhaafa maa duuna dalika wixii intaa ka sugay lima yashaa aayaddan waa taqaanaan waa laba aayadood suuratu nisa ku jira ina allaha laa yaqfiru an yushraka bihi wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa wain shaa hadduu doonana cadabaw wuxuu ku cadaabaya fi naari naar buu ku cadaabaya alleh bicadlihi cadaaladiisa uma intaa uu cadaabay ka bacdi ila cadaaladda lagu cadaabaya ayo waxaan iyagaa galabsadeen waxna laguma darine yukhriju wuu ka soo saaraya minhaa naarta biraxmatihi naxariistiisuu kaga soo saaraya wa shafaacati shaaficiin iyo ergada kuwa ergeeya ee min ahli daacatihi kuwa ahlu daacada ah uma intaa ka gadaal yabcathum ilaahay wuxuu u diraya ilaa jannatihi jannadiisa wadalika warkaasoo dhan wuxuu ku ahaaday bianna allaha ilaahay tacaala korreeye tawallaa wuxuu weli ka dhigtay ahla macrifatihi ay ahla iimaanihi kuwa isaga rumaysan ilaahay isagaa weli ka dhigtay welina u ah allah xigaal u ah walam yajcalhum ilaahay kama yeelin fi daarayni labada daarood waa daarta adduunyiyo daarta aakhiro ka ahli nukrati kuwa ilaahay inkiray kuwa alla ku kufriyey kalamu ma dhigin alladiina kuwa ilaahay kufriyeyo khaaduu ku guuldaraystay min hidaayatihi hanuunkii alleh ka guuldaraysanay waayeen walam yanaaluu may gaadhin min wilaayatihi wilaayada alleh markaa waa ducaysanaya sheekhu wuxuu idhi allaahuma yaa waliya alislaami wa ahli ilaahay islaamka weli u ah iyo ahlulislaamkow habbitnaa nugu sug cala alislaami islaamka nugu sug xataa nalqaaka bihi ilaa kugula kulmayno innaguna ilaahay taasaynu weydiisanaynaa ilaahay diinta iyo iimaanka aynugu sugo camalkeennana naafica saalixa ka dhigo wsala allahu wasalama cala sayidina moxamed subxaanaka allahuma xamd